له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من ذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى waxaan wax yar ka sheegi doonaa ciwaanka uu walaalku sheegayey oo ah alaysa allahu bikaafin cabdah ilaahay addoonkiisa ma ku filan yahy addoonow alla ma kugu filan yahy cabsi ma kaagaga filan yahay cudur ma kaagaga filan yahay xoolo ma kaagaga filan yahay baahi dhammaanteed ma kaagaga filan yahay adduun iyo aakharo labadaba isagu ma kugu filan yahay ciwaankaas waxaan is leeyahay runtii jawaabteedu haddii dadka maanta dunida joogo la kala qaadi lahaa saddex nooc bay noqon lahayd qola waa gaalo oo ilaahayba ma aaminsana subxaanahu wa tacaala mushkiladda ugu weyn oo haysataana waa gaalnimada qolana waa qolo muslimiina laakiin humuud baa fuulay yacnii noloshay ku nool yihiin waxay noqotay nolol ambigeysa nolol haamida nolol aan caddayn waa muslim wax badan baana ka siya waana waxaan is leeahay runtii waa halka aan ku kala duwannahay inaga iyo dadkii hore dadkuu tarbeeyey nebiyulaahi moxamed sala allahu aleyh wasalam iyo dadkii ambiyadii hore ay tarbiyeeyeen bale waxaan is leeahay waa miqdaarka ama waa waa waxaa lagu kala saari karo xadiidkan waa taqaanaan nebigu inoo sheegay sala allahu aleh wasalam xadiidkan arbiciinka ku yaalee labaad islaam iimaan iyo ixsaan sidee baad muxsin ku noqon kartaa tusaale bini aadamku dhammaan waxbay raadinayaan iminka bini aadamka dhammaantood they are missing something waxbay misgaraynayaan mid xooluu raadinayaa mid madaxnimuu raadinayaa mid caafimaad buu raadinayaa nimbu waxbuu raadinayaa qof walba waxbuu misgaraynayaa qof walba firaaq baa haysta halkan baa bannaan nin walbaa wuxuu isleeyay waxaa haddaad hesho mala waa deglahay inamadaa yarna hor fadhiya waxaa laga yaaba in isleeyihin haddaad jaamacad gasho ood shaqo wanaagsan hesho ood ina wanaagsan guursato ood guriyana wanaagsan oo biilku meel kaaga soo dho dee waa deglayd maa degteen kuwa bilaa shaqada waxay isleeyihin haddaad shaqo hesho waad xasili lahayd maad xasishan shaqo keliya kumaad xasishan shaqadu waa means laakiin keligeed kumaad xasishan kuwa fuqaraada waxay is leeyihiin inta dahabshiil haysta haddii iguu dhiibo dee waa iska degla walla markaasa mashaajiki laha maad gashan qaar waxay is leeyihin haddii wasiir lagaa dhigi lahaa waa degi lahayd maad degteen qaar wuxuu is leeyahay haddaad kursigaa jaanisku soo maro markaasaad raaxa si fiican oo dadka alaamir wanaahi adi aad noqoto waxba kama jiro ninbu waxbuu raadinayaa insaanko dhan waxbuu misgaraynayaa maalan jarirad la yidhaahdo qolooyinkan cilmi baarista p s waxa saas yidhahdaan ayaa waxay leedahay insaanka maanta dunida korkeega jooga aanu ma aaminsanin sida ay sheegeen laakiin waxay leeyihiin dhibka ugu badanoo haystaay waxay dareemayaan lolines waxay dareemayaan cillanimo isag qofkii oo kun qof ku dhex jira ayaa wuxuu dareemayaa inuu cidlo yihi ma fahamtay qofkii dadkao dhan bu ku dhex jiraa laakiin waxbuu tabayaa waa cidlo ma degana maxaa sababaya lidaalika ba waxay idhahdeen tobankii qof ee meel maraya toddoba ka mida debression bay qabaan debressionku dee waali keliya maaha laakiin dee dad waxaa jira imanka hadda aniga nin aan wada shaqeyno dee professorba waa kininkaasu dee ku nool yahay dee waana ninkaan shaqaynaya ee maarata maarata nin taajiro oo shaqaynaya oo shirkada xisaabinaya oo hagaagsan wey laakiin hadduu kininka iska daayo mana seexanayo una walanayo una seexanayo insaanow adiga hadda maxaa kugu filan nin walba inteenna waxaa laga yaabaa haddii lagu odhan laha niyow goormeed cibaadaysanaysaa ood adduunyadan maarata aad degaysaa maxaa kaa maqan oon ku siinaa maanta haddii lagu odhan lahaa nin walba waxbu qoran lahaa soo ma xaqiiqa waxaa waxa aad qoratay inaad ku degteen ilaahayna ma ugu taligelin ba in lagu tago in lagu dego tusaale niman dhallinyaraha oo jaamacada ka baxay jaamacadaha markaa ku jira ayaa waxaa lagu yidhi waxaad maxaad misgaranaysaan waxay yidhahdeen waxaan misgaraynaynaa inaan noqonno well educated inaan noqonno dad cilmi leh oo cilmiga looga dambeeyo oo yushaaric ilayhim bilbanaan faraha lagu fiiqo taa baan raadinayna labaatan sano kadib baa lagu soo noqdo waxaad wixii aad raadinayseen ma hesheen maya iminkaan u lidanaa ba yidhahdeen bercentage ka mida bercentage ma xasuustee intixaar bay sameeyeenoo way isdeldeleen way isdeldeleen meeshan dadkan ololaysa wax buuxin karaay ma jiro aayaddaa jawaabteeda waan ka hadli doonaa insha allahu tacala markaas muxaadaradu waxay ku saabsan tahay firaaqaa aad dareemayso baahida aad dareemayso yaa buuxin kara horta soo run maaha nin walba inay wax ka guuxayaan ya kule haddii caawa malaa qaarkiin dee bal waxa laga wadaa silaada dad wallaahi shan boqol oo kun keliya haddii lagu dhiibo dee waad iska socon kaa maaha kuwa yarna waxay sinayaan dad gabadh iyo guri isla heshay ee shaqo adduunyada oo kamid noqon laha waxa oo ka noqon lahaa ma jiro markaan baad sii kullan lahayd ma garatay ood sii qaadi lahayd wax kale waxaas wax ma dejiyaan calaa kulli xaal waxaas wax ma dejiyaan say ku dejinayaan 48% dadka isdabaaye waa dadka akhniyada ee soo laalaadiya waa ninka xoola haysta ee authority haysta ee madaxtinimo haysta maxaa ka maqan isdilaya waa maxay haddana ee noloshii u qadhaadhatay anu waxaan islahay markaa maanta waxaan u baahannahay innaga dib inaan ugu noqonno diinteenni waxaan u baahannahay dib noqon bal u fiirso mar walba oo diinta tawxiidka hoos uu dhacu ku yimaado muslimiintu waxay galaan maciishatan dankan xidhiidhi mar walba oo kor noqdo wuxuu galanay saxaabadii saxaabiga u taajirsanaa innaga ka lacag badan saa ma taqana maxay haysteen saxaabadu waxba ma haysan raaxaday ku noolaan ka war waxaa loo baahan yahay ninka muslimka ah haddii uu xanuunsado inuu raaxo dareemayo haddii uu faqriyo inuu raaxo dareemayo haddii maaragtay lugta la goynayo inuu raaxo dareemayo tranquility xasillooni faraxti wax ka maqan inaanu jirin sida loo bahan yahay baa sidaas maxaa maqan markaa waxa maqani waa maxay ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala anu waxaan is leeyahay waxaan u baahannahay ilahay inaan si xaqiiqa u garanno si dhaba ilahay inaan u garanno si dhaba ilahay inaan u garanno lidaalika ayaa wuxuu yidhi ibnu qayim raximah allah raxmatan waasica wuxuu yidhi fainahu laa xayaata bal arrintaa u fiirso fainahu laa xayaata walaa suruura walaa ladata walaa tumaaniinata walaa sharafa ila bimacrifat اllahi subxaana wa tacaala biasmaa'ihi wa sifaatih nolol ma jirta buu ihi waa runtii faraxtina ma jirto suurtagal maaha macaansi wax la macaansadaana suurtagal maaha xasiloonina suurtagal maaha ilaa in ilaahay aad garato oo aad rumayso oo aad ku dhaqanto asmaadiisa iyo sifaatkiisa aad ku dhaqanto mooye suurtagal maaha hadda waxaan isweydiinayaa jaamacad laydhaa hopkin university baa waxay dad weydiisay arday maxaad doonaysaan jaamacadda markaad ka baxdaan inaad gaadhaan waad erka kartaan hopkin university baalkay qaaday siddeed kun arday baa la weydiiyey seventy six percent waxay yidhahdeen waxaan doonaynaa inaan fahanno macna alxayaa nolosha macnaheedu muxuu yihi maxaan u noollay ma u malaynaysaa jaamacadda hopkin university inay ka garanaya waxay u noolyihin wixii loo abuuro dee waa waaliin bay ka sii qaadayaan soo saa maha waaliin bay sii qaadayaan yaa akhi ninkii dharagsaana wuruurisan yahay oo waxbaa kasi a kii miskiinkaana waxbaa kasi a meeshan yaa faraxsan meesha marka waxaan is leeyahay bointka koowaad oo innaga maanta ay tahay inaan dib ugu noqonno waa macrifatullahi alxaqiiqiya si dhaba ilahay inaan u baranno subxana wa tacaala biasmaa'ihi wa sifaatihi si dhaba ani ma ka hadlayo information ahaan yacni ka macluuma ma ka hadlayo ma fahamtay tusaale hadda nin haddaad ku tirahda ilahay ma rumaysantahay u idhaahaa oo tirahda kaalay ma waxaad u tukataa ilaahay iyo nebi maxamed iyo jibriil oo ku idhaa saddexdaasaan u tukadaa ma runbaa wixii u sheegay marka thermometerka la geliya dee la tijaabiyo haddii waxaad soo boodo soo qalad ma dee markaa adiga haddaad leedahay ilahay waa razaaq ma aaminsantii inu ilahay razaaqi ma ku dhaqantay inu ilahay razaaqi ma aaminsantihin ilahi rasaaqi hawada aaminsantihin laakiin miyaad ku dhaqantaa tusaalaan rabaa inaan waxaan rabaa cubuudiyadu maqaamaad bay leedahay islaam oo halka ugu hoosaysa iimaan oo halka dhaxaa ixsaan oo halka u sarraysa ixsaanku darajat alixsaan waa waxa weeyaan an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraaka isagaa ku arka tusaale ambiyadu ambiyadu dadka way ka duwan yihin oo way ka sarreeyaan oo iyagu waxay wax ku barteen ilaahay baa waxbaray subxaana wa tacaala xaqiiqi ahayaan markaa iyagu lidaalika way kala duwan yihiin iyagii saxaabadooda tusaale hal shay baan rabaa intaana tusaalaha gelinaan idin sheego caaw waxaan rabaa inaan ka hadlo ee ugu muhiimsani gaaladu nuqto ay sameeyaan baan rabaa inaan tilmaamo inay baatil tahay oo waa maxay markasiyat alinsaani walmaadda maxaan wax ku qiimeeyaa aniga nolosha waxay maalan noloshu waxay u baahantay wax markas u ah wax dhextaal u ah tusaale gaaladu waxay idhahdeen waxaa nolosha dhextaal u ah maxaad xoola haysataa iyo bini aadamku siday ku arkaan may fahamtay dadku macaan baan ahay mise caan ma yihiin dadku ma raalli bay ga yihiin mise raalliga ma aha muxaadaradii dadku may ka heleen mise kama ah ma kama helin muxaadaradii mise aad timid mise ma helin dadku waa say arkaan waa kada cabdi addoon baa dadka wata xoolo maxaan haystaa waa kada waxaagoo dhantaas ku wareegaya marka waxa dhextaalka oo watan asalku innaga taa ma ahe waa in laga saaro markasiyati tawxiid innaga ilaahay baa dhextaal inoo oo waa maxay ilaahay miyuu iga cadhaysan yahay mise raallibiga yahay waxaanaan samaynaya ilahay ma raalligelinayaan mise ma raalligelinayaan ilahay miyaan ugu dhowaanaya mise waan kaga fogaanaya dadkao dhan ha cadhoodan dadkao dhan ha farxaan dadku shuqul kuma lahaa cibaadaadkaan samaynayo waa inaan dadka xor ka ahay marka markasiyat tawxiid waa ta ugu muhiimsan weeye waana ta saxaabadu ambiyadana taasaaba loo soo diray ikhraaj innaas min cibaadat alcibaad dadka in laga saaro inay dadka addoonu noqdaan ma fahamtay maanta dadku addoon addoon ma yihin dadka hadda u fiirso nin baa wax laga sheegaya markaasuu cadhoonaya isna tv gu soo farsanaya kaale maxaad farsanaysa tv-ga wuxuu koranayaa dadkii baa waxay u qaadanayaan dadkii dadkii dadkii dadkii dadkii nin baan weydiiyan ku uri kaalay adiga hadda adigu tv-ga fadhiistaye maxaad u jawaabtay wuxuu ihi dadkii dadkii dadkii waxaan ku uhi shan goor baad dadkii maga dhawday mar ilahay maad sheegin marka markaska waxaa adda dadkii markaa dadka daba hordaysa adigu markasiyat alinsaan waa khalad wey aniga addoon baana adiga addoon baa tay cibaadadii shuqul kuma lid adiga inaan ku eega maaha at all waan ku ixtiraamayaa dar ilaahay waan ku jecelahay dar ilaahay waxbaan ku siinayaa dar ilaahay waxbaan ku siinayaa adiga dartaa maaha waxbaan sadaqadaysanaya adiga dartaa maaha waan ku caawinayaa adiga dartaa maaha waxa weeyaan ciddaan eeganaya ee markas waa allah ee dhaha lagu hayaa waa inay noqoto boqolkiiba boqol waa in allah noqoto lidaalika bay ambiyadu uga duwanaayeen dadka ay la nool yihiin waayo iyaga waxyi baa hagaya tusaale nebiyullaahi muusa iyo dadkii uu hogaaminayey ee uu la noolaa dadkii uu hogaaminayay saxaabadiisii markii la soo eryaday halkaan rabataa wey markii la soo eryaday waxaa la keenay baddaa la keenay suma qisadaa in badan bay madaxay ku soo noolqataa baddaa la keenay xagga dambana ayaa ka eryanaya fircoon oo muuse dadkan la socdaay waa saxaabe ogow oo dad isaga rumaysan soo sidaa ma dadkani mathematical equation bay ka dhigeen wixii oo si material ba wax u egaan waxay yidhaahdeen baddii baa xagga hore wey hayaay dee xagga dambana ninkii fircoon laa yarxam oo madaxa guraya dee adeer baddii oo xagga horea iyo xagga dambe oo fircoona si lagu badbaadaaba ma jirto darsno wey aan ku badbaadi karayn oo waaye maxaan yeellaa dee waxaan yeelaynaa waxa weeyaan dee muuse la hadleen nabi muuse qaala asxaabu muusa inaa lamudrakuun waalaan haya si loo baxa lama hayo nabiyullaahi muusa soo badda ma arka isaguba ma arkaa maaragtay ciidankan daba socdana ma arkaa muxuu kaga duwan yahay dumaanayno kaamila saaki gurigiisa markuu joogay bu hadda weliyahay alhiqatu billaahi alunsu billah ilahay wuxuu uhi waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariib ujiibu dacwat addaaci idaa dacaan hadday dadku kaa weydiiyaan waxaad u sheegtaa inaan dhowahay qurbiguna haddii dhowaansho uu jiro waalqurbu yuujibu luns haddii u dhowaansho jiro wehelnima la dareemaya hadduu alla kuu dhow yahay wehel buu ku yahay walow keligaanaad hatida culimmadii hore intii la xidho cidlo may dareemi jireen absolut may dareemi jiren cidlo mayna dareemi jiren saas daraaddeed dee nabiyullaahi muuse wuxuu tusay xaqiiqadii dadkan wuxuu ku sameeyey diversion yacni waxaad moodaa qoorta inuu qabtay wuxuu ku yidhi waryaadhen baddan waa makhluuq miskiina waxba maaha baddan baddan adeegaysaan waa makhluuq miskiina fircoon waa miskiin wax ma tari karo annaga asbaabtii waan la nimid labadanaad eegaysaan wax macaanaa ma laha muxuu yidhi kallaa ka jooga arrinku saa maaha haddii radic laga dhigo ama kallaa dhabahaantii haddii xarfutaxqiiq laga dhigo kallaa dhabahaantii inna maciya rabbii sayahdiin war xaggan eega buuri maarata iska daaya baddan iyo ninkan miskiinka ina daba orday iyo waxaa ka baxa xaggan eega miyay ka fakarayeen nimankaasi iqa intee lag buu nabillahi muuse qaba horta gaabka u dhexeeya intuu leegayahay muuse nabiyullaahi muuse calayhi salaam iyo dadkan intee lagba gaab udhexeeya yani masaafada udhexaysa suma weyna saa daraaddeed dee nabiyullaahi muuse calayhi salaam isagoo iqa kaamila kalsooni kaamila buu qabaa maxaad malanaysaa adigu toban nin oo qoriyo wadata hadday hareeraha igaga qabtaan oo iqa kaamila ilahan ku qabo oo yidhahdaan waan ku dilaynaa oon idhahda niyo haddaan aaminsanahay inaad idinku almuxyi walmumiitiin waaba nidcaabudlah war ilahay baa sifadaa iskale waxma dili kartaan masaakiin ma garatay adeer intay malaa'igtu qoryaha idinka qadiya idinku dhufan meesha iskaga yaaca haddaad wax dilaysaanna ilaahay baa ugu talagalay maanta inaad dhinto idinku almuxyi walmumiid ma tiidin iqadaa kaamilka xataa markuu dil yimaado dee cabsidii way way way zuulaysaa calaa kulli xaal nabiyullahi muusa xaggan uu tilmaamay allah buu tilmaamay subxana wa tacaala inna maciya rabbii sayahdiin buuri ilaahay baa jid noo furaya oo na hanuuninaya waxaa laga yaabaa inuu qofka isweydiiyo oo nin xaggii hore iyo xaggii dambe agga laga hanuunaya sawr nimankaas may ku fakareen ul yarbaa badda sidaa loogu dhufan doonaa dabeetolana fanfalaqa fa kaana kullu firqin ka dawd alcadiim hayweeyo maarata wadooyin waaweyn baa badda laga jeexi doonaa miyay ka fakareen dee bad oo weliba dee one second yacni saa dam wadooyinka yarar hadda magaalada la dhisay imisay qaataan sheekha muddo dheer suma dee saas masaa dhag kamay fakerin uu ka baxay nabiyullaahi muuse iyo intii la socotay nimankanna way soo dabagaleen suma waxaa laga yaabaa madaxooda inay ku soo dhacdo ilan weli waxaa lagaba inay maadadii eegayaan iyagu inay war amar ilaahay weeyaan laakiin waxaa ku soo dhici karaysa muuse dee nagaga dhufo baashay nimankoy soo gal soo kuna soo dabagaleen ma gartay oo ka xumaado soo dabagelka taagan soo dabagelayaan ilaahayna wuxuuba amray nabiyullaahi muuse watruk ilbaxra rahwan waayo inahum jundun muqraquun nabiyullaahi muuse iqa taama buu ilaahay wuu ku filaa wuxuuna aaminsana inuu ku filan yahay u fiirso ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ana cinda danni cabdii bi qofku addoonkaygu wux iga malaystaan aniguu taaganay in khayran fa khayr wain sharan fa shar adiga ilahay maxaad ka malaysanaysaa war caawa hadday busaarada ku hayso haddii gudhodha waxaa kuu yeedhaya nin aad waxoogaa lacag ku tuumayso ayaad u tugaysaa kabaharaad u qaadanaysaa waad ordaysa nin deeqsiya oo taqaano oo faxala oo aan ragga dadka u diidin haddaad lacag yar u baahanto waad ordaysaa waad u tugaysaa haddaynu u baahno waxaan ohanaya hebel isaga ka waaymayno dadka dee khayraadka urriyaa garanaya hebel isaga ka waaymayna lali ka warran isaga ilaahay oo xayiyun kariima subxana wa tacaala oo yastaxyi ka xishoonaya sida nabigu noo sheegay hadduu ruuxu gacantiisa kor u qaado inuu isaga oo maarata sifir khaabiteen soo celiyo iyada oo maran in la soo celiyo calaa kulli xaal waxaan islahay marka inagu waxaan u baahannahay kelimaadka magacyada ilaahi subxana wa tacala horta ilaahay inaan baranno magacyadiisana baranno sifadiisana baranno kuna dhaqanno ilahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala nabigu wuxuu noo sheegay ilaahay inuu leeyahay sagaal iyo sagaashan magac man axsaaha dakhala aljanna wa fii riwaayatin man xafidaha dakhala aljanna ninkii koobaayo jannadu gelayaa buuri oo koobidda macnaheedu waa maxay horta waa ninka dee garanaya ee xifdisan ee garanaya ka labaadna waa ninka fahansan ee macnaheeda fahansan almu'minu almuhayminu alcasiizu aljabaaru adaaru yaa hadda haddii maanta aan weydiiyo la baxo inuu magacyadii ilahiyin waa la garanaya laakiin macnaheeda wax sheegi karaa almuhayminu inay yarataa laga yaaba suma ya inay yarataa laga yaaba ku camalfalkii ka warran iyada in lagu camalfalo ka warran marka ambiyada waxaan u soo qaadanayaa nabiyullaahi maxamed nabiyullaahi muuse horta waad aragta halka u dhexeeyey saxaabadan iman doonaa dadka caadigaana waan iman doonaa innaga markaa waxaa u baahana dib inaan noqonno waxaad doonta u baahanow ilahay baa kugu filan waxaad doonta u baahanow dembigaad doonta gal war ilaahay intaad moodaysa uu ka wanaagsan yihi ad waxaad qiyaastaa waxaan is weydiiyaa niyow ilaahay xadiidkii aad garanaysaanee saxiix ahaa marku ilaahay markuu ruuxu addoonku ilaahay u soo noqdo intuu khalad galo uu toobad keeno wuxuu ugu farxayaa ilaahay subxaana wa tacaala sidii nin intii hashiisi iyo raaxiiladiisii ay ka luntay min shiddat alfarax yidhi farxadda ka yeedhsiisay kufriga wax ka waranka gaalnimo farxtida ka yeedhsiisay ilaahayow addoon baad ii tahay anna rabbi baan ku ahay mana gaaloobin ninkaasi wuu isgaran waayo ninka farxtii isla garan waaye taasuu ilaahay saasoo kalu maarata ilahay maartay ugu farxaya wanaagiisa khalad baad ku samaysay soo noqoshadaas ugu farxaya bal binaadamka wax ku sameeya adugu waa inaad saacad sasabto niyo caynkan niyo caynkan caynkan kii sidan ahaana waa laga tegayaa ku kale oo aan mudnayn in la isu duleeyana waa la isu duleynaya horta nabiyullaahi maxamed sala allah alay waslam qisada labaad nabiyullaahi maxamed sala allahu aleyh wasalam iyo nabiyullaahi nabiyullaahi maxamed iyo abubakar abubakar waa afdalu shakhs waxa weeye ka ugu fadli badan hadihi alumma bacda nabiyiha sooma ahlsuna waljamaca saasay qabaan isagaa ugu fadli badan saxaabi la mid muu jira way ka wada dambeeyaan isaga iyo nebiga farqiga udhexeeya wad arkaysaa godka markay galeen dee nebigu muma'ini wey waxasiloon yihin gurigiisi markuu joogay imika waa isku midun ma garatay abubakar nebigu uu cabsanayo dee abubakar u cabsaday nebiguna uu cabsanay dee wuxuu hi ya rasuul allah hadday hoostooda eegaan god bayna ku jiraan lugahooda hoostooda hadday eegaan wayna arki lahayn nabigu jawaab cajaa'iba wuu diversion buu ku sameeyey wuu leexiyey xaggaasuu tusay ilaahay subxana wa tacaala wuxuu ku yidhi abubakarow maa dannuka biitnayni allahu haaliثhuma id humaa fi lgaari id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha xaggaa eeg ina allaha macana okay abubakar iyo aniga ka war aan waxaas leehay xaggaabay tahay in loo noqdo xaggaabay tahay in loo noqdo nabiyullaahi nabiyullaahi nuux markii ay ku cidhiidhiyeen oo ay yidhaahdeen waan ku dilaynaa oo cidhiidhiyeen ilaahay subxana wa tacala waa kaka sheekaynaya leh watlu calayhim naba'a nuuxin id qaala liqowmihi yaa qowmi in kaana kabur calaykum maqaamii watadkiirii biaayaati illaahi facala allaahi tawakaltu faajmicuu amrakum bal arrinkiina isu keensada wa shurakaakum isu taga dhammaantiin wshurakaakum uma laa yakun amrukum ummatan calaykum uma qduu ilaya walaa tundiruun bal waxay ka qaada kaas isu wadatay kulligin iqa inta leeg buu qabaa hadda dadkao dhan bulhay isu taga dadna ma wato ya ilaahay subxaana wa tacaala ina weliya allahu aladii nazla alkitaaba wahuwa yatawala asaalixiin ilahay muxuu idhi fanajaynaahu waman macahu fi lfulk wajacalnaahum khalaa'if taarikh baa laga dhigay kuwii kale isagay intii la socotayna waa la badbaadi cirka iyo dhulkay biyo isqabanayaan kamay fakarin ilahay waa kugu filany ilaahay waa kugu filany subxaana wa tacaala nabiyullaahi ibraahim badda markii dabka lagu tuurayay xasbuna allah wa nicma alwakiil dabkii ilahay ma ka badbaadiyey ilahay waa ka badbaadiyey ambiyadu qaabkaasay horta dadkooda u kala duwan yihiin saxaabada saxaabadana saasoo kale inooga duwan yihin innaga laakiin wakhtigaan diidan haynu dheeraadee bal taabiciintaan imanaya taabiciinta abu muslim alkhawlaani waa tii lagu tuuray dabka soo ma garanaysaan dabka waa tii lagu tuuray miyuu gubtay dabka waa kii ka soo baxay hadduu gubtana raalliba ku ahaa isaga oo raaxaysanaya oo fiqa bilaahi kaamila qaba ayuubu guban lahaa laakiin ilahay baa ka badbaadiya isagoo iska socda waa ka yimid bilaahi taamawi iqa bilaahi taamawi saxaabada gaalada markay qabtaan oo ay maaratay lahaayeen ma jeclaan lahayd nebi maxamed sala allahu aleh wasalam halkan adigu aad joogto inuu joogi lahaa asarat qurayshun musliman famadaa bilaa wajalin ila sayaafi sa'aluuhu hal yurdiika anaka saalimun walaka annabiyu fidan min alitlaafi faajaaba kalla laa salimtu min alrada wayusaabu anfu muxamadin birucaaf ma jeclaan lahayd nebi maxamed halkan aad ku xidhantay inuu ku xidhnaaday isagu caleyhi afdal salaatu wasalaam war iska daaya nebi maxamed dhiig waa nin la jarsanayo ciridkiisii inuu dhiigo ma jecladeen ninkaasi idminaan intee leg bu ku jiraa xasilooni intee leg bu ku jiraa kuwo badan oo sariira ku jiifa oo cunto hor taallo oo gabadh qurux badan qaba ama gabdho rag wanaagsane ay qabaan oo dabqiya ku jira ayaa werwer iyo ayuu ka raaxo badnaa ninkaasi deganida iyo xasiloonida ku jiro may fahamtay halkuu taagan yahayna dee waad aragtaa lidalika waxaan u baahan nahay dib inaan ugu noqonno macrifatullahi macrifatan xaqiiqiyatan inaan ilahi subana aiqatu billahi subxana wa tacaala inaan dib ugu noqonno wuxuu leeyahay imaam annawowi man carafa allaha macrifatan xaqiiqiyatan qofkii ilaahay garta garasho xaqiiqiya oo dhab qofkii ilaahay garta axabbahu xubbigiisaasina wuxuu ilowsiinayaa xubbi kale oo dhan isagu ku tiirsanaanaya isaguu ammaan ka helaya isaguu arsaaqada ka helaya ilahayna waa ku filan yahay buu leey soo run ma ilahayna waa ku filan yahay subxana wa tacaala waa ku filan yahay saas daraaddeed hadda maalan markaa in ilaahay tisca wa tisciin magaca buu leeya laleeyahay magacyada maalan magaca arrazaaq qisaan akhriyay nin wadaadii ii soo diray habeen dhaweed magaca arrazaaq waxaan la yaabay axad salaf baa wuxuu tegay damcay inuu xaj ka tago wuxuu idhi nafsii taaqat ila alxaj gabadh uu dhalay buu ku yidhi waxay tidhi hooy wuxuu ku tidhi aabba orodoo iska tag wuxuu idhi waxaan idinkaga tago oo sahaya ma hayo waxay tidhi intaad asbaabta la timaado wixii awooddaada la ima oo iska tag bal arrintaa dhegayso gabadhaas maxay ku amal falaysaa kelmadda arrazaaq iska tag hooyadaa u sheeg hooyadii baa timid hooyadii iyo maaragtay dadkiibuu iska tag saddex maalmood wax la cunaan kaga tagay buui xaafaddi anna safar baan daba galay safarka waan ka xishoonaya waan daba socdaa buui waxaan leeya bui ilahay asr de hadday u baahdaan in alcaawiyo iyo shaqa aan ka helaba de maarta dabeetoonana ninkii watay safarka qaafilada ninkii watay qaafilat alxaj ayaa la qaniinay maadaama nin sheekho caalimu isaguna ahaa waxaa la yidhi ninkayaa ku tufaya dee anaa ku tufaya buui sidii saxaabadii oo kale isagii baa ku tufay kii baa dabeetoonan yidhi sii socod iyo soo socod anaa qaba maartay adiga mu'nata safarka kharashkaaga anaa qaba wuxuu dhi ilaahayow inaad rasaaq tahay aniga waad isiso adiga waad igu fillaatay ilaa reerkii aan ka tegay ina ku filow reerkii saddex maalmood kadib cuntadiiba ka goday gaajay madaxa isla galeen waana reer sharaf ku koray oo ma doonayaan dee inay dawarsadaan halkaa beerkays hayaanoo gaajaa gogoysay inantii bay reerkii oohin bay isku dareen inantii halkan bay qososhay inantii lahayd aabba iska tag way qososhay waxaa la yidhi naadaa aabba lugooyo intaad odayga noo soo shaqayn lahaa naga tagtay naga kaxaysay baa imikana tan yar inagu qoslaysaayo dee way ka cadhoodeen waxaan bilaa damiirka iska qoslaysa annagoo gaajana jarjarayso waxaa ku jira waxaan idin weydiiyey aabbaheen akaana rasaaqan am aakilu risq horta odaygii halka joogi jiray ma arsaaqadda wax ka boobi jiruu cuni jiray mise rasaaq buu ahaa oo isaga ayna arsaaqi jirin maya aakilu risqi ba ahayn isaga waxbuu ka boobi jiroo kala arsaaqu wala arsaaqi jiray arsaaqadna wax ka cuni jiray laftigiisu haddaba waxay ku tidhi idmainu iska xisiloonada dahaba aakilu risq wa baqiya raasiqu raasiqii weli waa joogaa kii laakiin arsaaqadda wax ka boobi jiray ee cuni jiray sidaad idinkuba u cunaysaan ad doonaysaan dee kaan baa tagay rasaaqii waa joogaa imtixaanka isaga yar adkaysto iska sabra gabadhaasi dadkan soo kama duwana way iska qooslaysa isaga oo halkii reerkii albaabka waxaa soo garaacay amiirulmuminiin kii muslimiinta xukumay nin maaratay la socday ayaa soo garaacay ajib amiir almuminiin malaa sayid iyo wuxuu ka yimid ma garanaya biyo keena baa la yidhi biyo qabow oo macaan dhul waa nin xalaal quudashoa dadka xalaasha quutaa way ka macan yihin waxooda wax kale ayuu siiyey markii uu siiyey biyihii markii uu siiyey ay siiyeen maaratay boqorkii ayaa wuxuu ihi maxaan ninkii guriga lahaa mee waa sheekh hebeloo xajku ku maqan yaala yidhi wuxuu idhi wixii uu gashanaa wuxuu ahaa garan maayo laakiin qaaliya ayuu idhi hadiyadahaanu siiya kuwii la socday umaradii oo dhanna wixii bay dhaheen iyaguna siiya reerkii waxaa la siiyey xoola ku filan madal xayaa ilaa intay ka dhimanayaan iyagoo intay cunto soo iibsadeen qoqoslaya oo dharagsan oo faraxsan ayay gabadhii halkaasoo kale baal ilmaha ka soo daadatay way oyday gabadhii ruuxaa la yidhi tan yaree sallidka dee markaannu gaajaysnaynna waad ooyeysa waad qoslaysa markaan gaajaysnaynna waad qoslaysa imikoo cuntan hor taallo oo aannu dee waxoogaa haysannana xilligii faraxtidana waad ooyeysaa maxaa kaasay adig waxay tihi gabadho hadal cajiiba gabadhan yar bal u fiirso mar walba waxay eegaysaa waa ilaahay maxay eegaysaa mar walba qalbigeedu wuxuu eegaya waa ilaahay subxana wa tacaala waxay ku tidhi nin bini aadana intuu idiin naxariistay uu damcay ayaa eegma naxariis idinku soo eegay marsu sidaa idinka qosliyey famaa dannukum birabbi alcaalamiin maxaad u malaynaysaan hadduu allah subxaanah wa tacaala nadarata raxmatin uu sidaa idin soo eegi lahaa maxaad u malaynaysaan qofku wuxuu rajaynayaa qof insaana oo uu daba ordaya oo odhanaya baahidiisa u sheeganaya wuxuu daba ordayaa dhakhtar uu baahidiisa u sheeganaya busaarad iyo waxbaa ku dhacaya wuxuu wuxuu sheeganayaa baahidi baahidii oo dhan insaan baa loo sheeganaya markuu fakerayana wuxuu ka fakeraya maskaxdiisa ku soo dhacaya wuxuu noqonayaa insaan famaa dannunaa birabbi alcaalamiin dannigeennu muxuu yahay malahaan ka haysannaa ilaahay subxaana wa tacaala muxuu yahay malaha ilaahay aan ka haysannaa subxana wa tacaala saa daraaddeed nin la odhan jiray wadaax intaana qisada aana gelin nin imika dadkii soomaalida ahaa waaba hadda jira wey dadkii jiray hadda soomaalida ahaa ayaa nin igu yidhi dadkii dagaalaadkii hadda soomaalida islilaynayeen ayaa wuxuu igu yidhi dagaal baan dad soo qabannay anigu igu leeyahay ninkaas aniga nin kale wadhoona inuu masaajidka joogin kale ninkaas adoo aniga nin kale noo sheekaynaya waa maali dhowed nin baanu soo qabannay saddex nin saddex nin waanu isku xidhnay buu saddexdaba inaan madaxa ka toganno markaan layno nin baa nin sheekoo wadaadu ahaa wuxuu buuri ilaahay dartii nagu daaya waayo ilaahay baan magan u ahay waxaanu ku nidhi buuri walle magannimada aad ilahay magan u tahay inayna ku badbaadini maanta malakulmowt ma kala fakanaysaan wuu iska aamuso wuxuu hi buuri ilaahu adaan magan ku ahay ee nimankan awooddaada tusi nimankaoo isku xidhan ayaannu xaggaa isaga fogeynay baas baa la qabatiyey baaskii la riday xadhkihii lagu xidhay keliya buu gooyey buui nimankii ordba isa sii daayeen annagoo wada qoryahaysanaanu nin walba ula fadhiistay horta nimankii tege nimankiina way nool yihin bur haddadaan kula hadlayo magarata xabadayadana xabadi kuma dhicin waxaa igu soo dhacay ninkaasi markuu sheekaynayey aniganbaa waxaan kuuhi maxaa kuula layaa badnaa intii aad dee balaayadaa ku dhex jirtay dabeetna wuxuu arrintaasaa yeelalayaa badnayd arrintaasaa yeelalayaa badnayd waxaan aaminsanahay ninkaasi si sidqiya oo dhab ka ah inuu ilaahay u aaminsanaa ilaahayna ula hadlay subxana wa tacaala tusaale xadiidka waa taqaanaan saxiixa salaadda marka hadda salaadda aad tukanayso keebaa bal adigu miisaankaa saar haddii madaxweyne hadda lagu geeyo oo lagudhaa madaxweyne had la kulmaysaa iyo marka ilaahay aad la kulmayso qalbigaagu yuu ixtiraam badan yahay wuu soo jeeda labada nin miskiina oo masquul galaya uu xanuunsaday lagu leeya uu dhintay la odhanaya oo caynkan oo miskiina oo bini aadana kulankaad la qaadanayso iyo markaad ilaahay la kulmayso subxaana wa tacaala aday bal miisaan salaadda soo kulan ilaahay maaha ya nin soo islaamay baan ku ihi maxaad ugu jeceshahay islaamka aad ka heshay salaaddii markaan tukanaya buui maxaa dhacayo maalintii intaasoo boqol oo sunno aan tukadaa buui waayo it is meeting with allah waxa weeyaan ilahay baan la kulmayaa buui marka waa meeting aadan u baahnayn application qoro ballan samayso waxba aan la baahnayn no itinar ma jiro waa iska istaagi waan isku weysanaya allahu akbar dee ilahay nabiguna waa kay noo sheegay subxaana wa tacaala sala allahu alayh wasallam yidhi ilahay wuxuu yidhi marka uu ruuxu salaada galo ayuu idha alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin soo ilahay lala sheekaysan maayo alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin xamadanii cabdii ilahay baa jawaabaya alraxmaan alraxiim ahnaa calaya cabdii addoonkayga way ammaanay maaliki yowmi ddiin majadanii cabdii iyaaka nacbud waiyaaka nastaciin haadaa baynii wa bayna cabdii walicabdii maa sa'al tani anigii addoonkayga naga dhaxaysaayo wuxuu ii weydiistayna waa leeyahay hadduu dee shar yahayna sharkaa la siin maaya laakiin wax ka wanaagsan baa loogu bedelaya wax ka wanaagsan ayaa loogu bedelaya waradeer waxaynu haysanaa rabbun hafuurun raxiimun oo kariimun oo xayiia baynu haysanaa cid kale ma u baahnin wallaahu yakfiina ilaahayna waa inugu filan yahay ilahay inugu filan yahay laakiin marka intaad qof bini aadana markaad la kulanto aad gacmaha intaad saa isu saarta attentionkaagoo dhan soo jeediso markaad ilaahay la kulantana aad suuqoo dhan xisaabiso dee adeer haddana aad ka damacday ilaahay subxaana dee waa waxa weeyaan soo ilahay ma dulqaad badna horta adu qiyaas madaxweynaha lagu geeyey hadda masaad dee horta saad ku halaysaaba iska adagba sida friigaa ku meelaysid soo ma aduu waxaad martayba madaxweynaha oo tagtay waxaa lagaa qaaday kursigaa face to face baad madaxweyne saasaa isaga soo horjeesateen dabeetuna madaxweynihii waxaad bilowday inaad qalinka ku ciyaarto ood afka gelgeliso ama aad iska fikirto maskaxdaadu ay baxdo kaarkaadoo sii jeeday su-aalaad ba weydiiso waxba ad weydiisatay maalan wixii aad weydiisatay masa iska sii jeedaa telefoonkaad la soo baxday waad iska egeegtay waad fakartay marba isu kuraa reedhe dee adaa ii yimid oo adeer dee idalbade eh dee dhegeyso waan kuu jawaabayaa masaad marba iska baxday maxaad malaysaa madaxweynahay intee la kuu dulqaadanaya adigu ya doorta haddaan lagu xudhin oo lagu soo daayo waxaad sidaa burweyn baad sidaa ma garta waayo waxaad samaynaysaa disrespect yani ixtiraam xumo weyn baad samaynaysaa soo maha sheekh ka warran maalin walba ilaahay saa markaad ku samaynayso oo weliba aad nin wanaagsan soo aragto soo musiiba maaha waa waa musiiba runtii aan isleeyahay ma bacdaha musiiba saa daraaddeed walaalayaal waxaan u baahannahay inaan dib aan ilaahay ugu noqonno subxaana wa tacaala oo aan garanno maalan ilaahay inuu rasaaq yahay ilahay inuu raxiim yahay axad isalaf baa wuxuu idhi maalinta qiyaame haddii la odhan lahaa aabbaha iyo hooyada iyo ilaahay yaa ku xisaabiya ma umalanaysa aabbaha iyo hooyada ina odhan wiilkayga naar ku tuura weliba hooyadu ma umalanaysa ina odhanaysa ilmahayga naar ku tuura ama gabadhayda naar ku tuura inantaanaan dhalay naar ku tuur ma umalanaysa haddii hooyaday iyo ilaahay la odhan laha yaa ku xisaabiya ilahay baan dooran laha buur sababtaa isagaa iga naxariis badan aan uga rajo badana dee hooyada wayba kaa carari soo sidaa maa sheekh absolut waa sidaa markaan waxaan leeyahay ilaahay baa inagu filan ilahay baa inagu filan laakiin waxaa ayaan darraa oo runtii xumia oo aada liidashowa inaan dib ugu noqonno addoonnimo bini aadan dib inaan ugu noqonno oo carruurta yaryar ay ku washaan tictok iyo shuhra raadin xataa daraje ay gaadheen inay xumi ku ambaxaan war ma qof yani le dadkao dhan ceebtayda ha ogaadaan ka warran adugu intuu wax nacasnimaa oo ceeba ku hadlo dadkao dhan ceebtayda ha ogaado ilahu ceebtayada astur baanu jirnay somaan ku ducaysan jirnay ilahu ceebtayada faafi ka warran adugu dee carruur yarar badanoo saa samaynaya jir kuwa yarna hadda wada akhlaaq xumada ka samaynaya maaratay tictoka soo ilahu ceebtayada faafi maa macnaheed maxaa ina kaa yar kharibaya ama gabadhaa yar kharibaya waa markaziyat linsaan wuxuu raadinayaabaa binaadana binaadana kana ilahay baa xukuma ka sii cararayaan man kana yuriidu alcizata faina alcizata lilahi jamiican yucizu man yashaa wayudillu man yashaa ma ogsootiin walaalayaal gaalo maanta waxay misgaraynayaan akbar nicman haysana nin la dhaa yuusuf jembers oo dadkan soo islaamaya ayaa wuxuu igu yihi muslimiinta marabaan cuqdad u qaada waayo maxay noogu daawanayeen waxaan ku jirnay yani dhibkaan ku jirnay iyo mugdigaan ku jirnay maxay noogu daawanayeen maxay noogu daawanayeen hadda dad waxaa jira maciishata ilahay wuxuu ihi man acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati maciishatan dankan waxay horodhac u tahay cadaabta aakhare horodhac u tahay mad fahamte lidalika waa kuwii culimmadu lahaa ninkii adduunyada jannadeeda laba jannaa jiree ninkii jannada adduunyada gala oo ku raaxaysanba bicrifati illaahi wa cibaadat illaahi subxaana wa tacaala iyo waliimaani bihi iyo watasdiiqan biaayaatihi iyo waitibaacan bisunnati nabiyihi sala allahu aleyh wasalam ninkii taa ku raaxaysta ee itminaankaa ku hela suu raaxaysanaya bu jannada kale uga gudbaya haddii kale xoolaha doonto yeelo madaxdaa doonto noqo wixii la doona ha lagu siiyo oo ha isugu kaa yimaadaan kulaylkaaad ku jirto umaad kulayl kale uga gudbaysa kulaylkaad ku jirto umaad kulayl kale uga gudbaysa waxaa la yaaba oo aan waan arkay dad saa isu goynaya makiimad buu qaadaya saasuu isu jaraya wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay dhibka madaxayga haysta iyo bankiga aan ku jiriyo cidhiiriga madaxayga haysta goyntaa markaan isgooyo xanuunkanaa ilowsinaya culayskan kale markaa makiimadan ilmaha lagu wada sarsanayay waxaad mooddaa in saa loo wada jarjaray ma garatay weliba toobinkuuu yaryar yahay dee waa nin uun saa isu qalay wey ma garata markaa markuu saa isu jaro ayuu odhanaya maskaxdiisu waxaad moodaa brashar haystay inuu relief la sii daayo relief garaynayo ninkaa wax kale ma hayo he is missing allah wuxuu misgaraynayaa cidduu raadinayaa waa allah laakiin isagu wuxuu moodayaa khamri wuxuu moodayaa zino wuxuu moodayaa xoolo wuxuu moodayaa wax kaluu moodaya maaha marka akbaru gurbatin iyo walwaxsha cidlanimo iyo wehelxumaan waxa ugu weyn qofku intuu ilahay ka fogyahay wehello waxaa ugu cajiibsan alunsu billaahi subxaana wa tacaala ayaa runtii ugu cajiibsan lidaalika walaalayaal hadalkayga waxaan ku soo koobayaa ma taqaanaan qaaruun nimankii dadkii materialistika markay eegeen maxay yidhahdeen yaa layta lanaa uutiya mala maa qaaruun innahu laduu xadin cadiim markii dambena maxay ku jawaabeen ya yani ya markii horena nicman loo diidayay u arkayeen qaaruun wixiisa markii dambena waxay u arkayeen badbaado ilaahay inay ahayd inaan waxaa la siin ma la fahamta lidaalika walaalayaal hadalkayga waxaan ku koobaya waxa weeyaan xooluhu ilaahay kuu dhowayn maayaan carruurtaaduna kuku dhowayn mayso waxaa kuu dhowaynayaa inta ilaahay aad u jirto iyo camalka saalixa wamaa amwaalukum walaa awlaadukum bilatii tuqaribkum cindana zulfa ilaa man aamana wacamila saalixa ninkii ilaahay subxaana wa tacaala markaa xoolaan leeahay macna ma samaynayso mana ku farxaysa carruur baan leeahay macna ma samaynayso wadankaasaan ka dhashay iyo jirkaygu saas uu egyahay wax macana ma samaynayso waxaa oo dhan waa meanles qiimo male laakiin qiimo waxaa samaynaya intaad ilahay u jirtaa subxaana wa tacaala ilahay agtiis aan ku qiimayne ilahay agtiisa sead ka tahay mad fahanteen nin walba waxaad dib ugu noqotaa ilahay agtiisa saad u tahay kana xorow bini aadan war ceeb bini aadanku ceeb ma hayaan haddaad ilaahay agtiisa aad casiis ka tahay ood mukaram ka tahay oo dadkao dhani nin fiican nin xun ku haystaan waxaa tahay nin mucazasa oo kariima oo shariif alcasiizu waa ninka ilahay cizi siiyo yucizu man yashaa wayudillu man yashaa man kana yuriidu alcizata faina alcizata lilahi jamiican taas weeyaan waalqariibu ka dhow man adnaahu allah waa ku alla soo dhoweey waaldaliilu ee xaqiirkiina waa ku alla fogeeyo subxana wa tacala waa ku alla fogeeyo lidaalika walaalayaal intaad ilaahay u jirto nin walaba dib u eg ilaahayna waa kugu fulayay subxaanahu wa tacaala hadalkaygina halkaasaan kaga baxaya insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu